haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaana inala soo hosiinaya qoraaga soomaaliyeed axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal wixii ka horreeyey gumaysigii dhulkeeda qabsaday ee kala qaybsaday reermiyiga dhabta awaayadii ay ahayd soomaalidu hanti ahaan wixii ay haysatay geela ayay ugu jeclayd taasina waa run uu waayeelku ka dharagsan yahay loose baahan yahay sababta oo kooban in dhallinyarada loo sheego laguna yidhaahdo waxaa ugu wacanaa caanihiisa faltiga ah hilibkiisa haddii la shiraysto laga wada haago gaadiidsigiisa iyo u adkaysigiisa la yaab kale ee abaaraha hawkar daran ayay hanashadiisa iyo haysadkiisaba u mari jireen inkastoo ay muslin ahaayeenna waxaa xalaal ula mid ahaa kolba kii haya inay xoog ku dhaafiyaan kagana soo meersadaan tiro yar baa sakada ka bixin jirtay rag fara ku tirisa ayaa dhaqan jiray isla markaana salaada u dadaali jiray sidaa awgeedna waxay aakhiradooda ku waayaan isaga ayaa ugu badnaa xusuuso geerjidkii xalay ceelka u seexday ee iyada oo soddon soo qaday barqaha raacdii soo kor dhoobatay geerjidkii markaas ay ka go'day bal horta inuu iyada waraabiyo salaada duhur oo ku soo gashayna uu qalleeyo geerjidkii dadka iyo waraanta inta u habeeyey heesta ugu bilaabay salaadiya suub salaadaa daran suub hadday timid salaad la qalle jacaylkii xadlaafka ahaa ee ay u qabtay dartiis soomaalidu waxay geela ka ilaalin jirtay wax walba oo u daran ama inta kala dhantaala ay tiradiisu ku soo gaabato sida cudurka bahalka tuugada iyo bixinta oo duqa reerku uu mar walba wiilashiisa uga digi jiray ninka neef lo-a ama mid ari ah ku bakayda way ku ceebin jireen hase ahaatee waxay u badnayd kii geela ku fara adayga inay ugu garaabaan cid la arko culimmada ayay ugu roonaayeen uguna maamuus badnaayeen iyagana qaadin lo-a iyo wanshiris inay kaga ducaystaan mooye inta ay neef geela inta u soo xiraan ay kala tegi jireen way yarayd taasna waxaa laga ogaan karaa gabay iyo heesba suugaantii ay ka tageen wixii inta ka badbaaday ay waayuhu nagu soo simeen marahaygana waxaa tusaale wacan u noqon karta tix uu mariyey gabyaagii weynaa ee samatar baxnaan la odhan jiray taasoo ku soo baxday sheeko dhex martay isaga iyo niman wadaadda ah oo geel uu lahaa jeer dabca ka galay iyada oo markaa ay degmadu galbeedka buuhood la taalo ayaa samatar iyo siddeed nin oo kale ay geelashoodii caynaba u arooriyeen waa dhul aad u kala fog waayadaasna ceelasha dheerdheer mooye barkadaha weli lama baran xilli xagaabay ahayde ilaa gugii ayay ceelkaas geela ka waraabsanayeen oo canaab aan yarayn ay ka soo gaadhay roobkii markuu da-ay ayaa waxaa samatar u yimid wadaadda siyaaradoona kuwaasoo qorraxeedkii oo idil isla ceelka agagaarkiisa deganaa waa qurux badan yihiin gabarhka iyo timaha madaxa ayaa u wada cas waxaa ka muuqda dhaadanaan nasiino iyo ladnaan aan dadka degaanku la qabin dantii ay ugu socdeen intii aanay u soo bandhigin ayay wacdi fara badan dhinacyada kala galeen waxay ugu celceliyeen ajarka laga helo culimmada oo loo roonaada iyo aakhiro sida sadaqada loogu baxsado wacdi wadaad wax isiibaa u dambaysa waatay ku mahmaahi jireen waxay kolba dhinac wax ka tusaanba waxay gabyaaga warkii ugu soo gebagabeeyeen samatarow qaarin siyaara ah ayaanu geela ka rabnaaye naga si markaabuu u diiday intay la noqon weyday inay gar ugu leeyihiin maalintii xigtay ayaa waxaa samatan canaantay raggii sheekada maqlay qaarkood waxay ku daraabeen jawaabtii uu wadaadada siiyey iyo duraamadkoodii sidii deg dega ahayd ee uu ugu gacan sayray markaa buu yidhi waataad ogeyneenoo wadaadadu jiiraalka intii aanu geela ku dhibtoonaynay wayna arkayeen ha yeeshee dhalaar keliyana nalama celin oo nalama horin oo nalama shubin ciidan ma nooga baahan tihiinna nama odhan markaabuu gebi tixdii uu haddaba dhacdadaa ka tiriyey ayuu ku faahfaahinayaa dhaqaalaha geela hawkarka laga maro si gaara wuxuu u xusayaa aroorkii dheeraa ee xagaagii dhoweyd uu doox kaga soo kaxeeyey haraad awgiis aroorkii uu geedihii dhulka ugu hamoon waayey si aftahanima ku dhan tahay ayuu inagu dareensiinayaa jiiraalkii kululaa ee la soo maray daal iyo gorongol wixii isaga iyo hashuba ay ka soo muteen wuxuu yidhi xantadkiiyo haraadkii kolkuu xaabka cuni waayey uu xoodmay sida geel dhukaan lagu xaqiiqeeyey xagariya dawacalay markay xola ka kaynaantay xaska dhexe wuxuu laba habeen ku xayiqaadaaba goortuu xaraartiiyo u baxo xanan bannaankiisa xeryahan u dhigay baadi daye ku-xafidkii guulka xadowdigii iyo tuugada waxaan xolodiyo nooleeyey raggii aniga ii xigay hurdada waxaan ka xaaraanshay xidig lagu dareesiyo kolkii xiisga kala soocay sidii xoolo duulaan markaan kala xabaaraayey xagidii la tubay kaalmuhu u xusul duubaayey sidii oday xishood galay dharkaan xagasha weydaarsay goortaan xariiray lahaa aniga oo xiiqay intaasoo idin wuxuu gabyaagu u maray si uu inoogu muujiyo in aan sahal geel lagu heli karin isaga iyo saaxiibadihii intii ay dhaqaalihiisa ku dhibtoonayeenna wadaadada siyaaradoonka ahi ay iska welimaysanayeen hilbahooda ka hirqanayeen shaahoodana ay iska fiiqsanayeen markaas buu yidhi xidig lagu dareesiyo kolkii xiis la kala soocay sidii xoolo duulaan markaan kala xabaaraayey xagidii la tubay kaalmuhu u xusul duubaayey sida oday xishood galay dharkaan xagasha weydaarshay goortaan xariiray lahaa aniga oo xiiqay iyaguba wadaaddadan xamrani ilama xaarayne xubin shilis qaxwaha xooriya yay xarabsanaayeene iminkay u xaawinahayaan inay xalaashaan ugu dambaysta si aan leexleexad lahayn ayuu wadaadada u quusinayaa isaga oo u sheegaya in xisaabta aakhiro markii la gaadho aanu hiil uga baahnayn sidaa darteedna aanu damacsanayn geeliisa hal ka mida intuu xarig ku soo xiro inuu hooya ku yidhaahdo wiil uu dhalay intuu magaciisa xuso ayuu isweydiinayaa ma intaan xuseen dhaafiyo ayay hal aan leeyahay reero kale xeladood ka oloshaa sida muuqata waa wax aan ka suuroobi karin wuxuu tixdii ku soo gebagabeeyey geeridu xaq weeye kolkii lay xarima mawdka waxba aniga oo lay xukumi hay xanaaqina eh maanaa abeer xoomiyaay xarig ku weydaara maana xuseen reero kale xiito kala doorta dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kale hadduu eebadmo
waa tahay axmed faarax cali idaajaha intaasi aynu kaga gudubna iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha